munaasabadkan waxaa la xusay maalinta caalamiga ah ee ciribtirka tacadiyada jinsiga ee xilliyada colaadaha xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya waxa uu ku baaqay in sare loo qaado ilaalinta xifradlayaasha caafimaadka iyo shaqaalaha gargaarka bani aadnimada ee adeegyada muhiimka ah ee siiya dhibanayaasha loo geysto tacadiga jinsiga ee colaadaha la xidhiidha waxaa kale oo la sheegay haweenka soomaaliya weli wajahayaan tacadiyo jinsi waa maxay tacadiyada ay haweenka soomaalidu haddaba wajahayaan sideese wax looga qaban karaa barnaamijkeena martida mikrofoonka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo barnaamijkana waxaa inoogu marti ah caasho axmed baardoox oo la shaqaysa ururka haweenka qaranka soomaaliyeed joogtana magaalada muqdisho caasha kasoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka cabdixaafidoo waa ku dhowahay aad baan kaaga mahad celinayaa waa tahay bal caaisha marka hore bal waxa aad warbixin kooban inaga siisaa qaramada midoobey waxay sheegaysaa in weli haweenka soomaaliya ay wajahayaan tacadi tacadiyadaasi maxaa ka mid a maxay yihiin walaalow horta maxaa yidhaahdaa habeenka soomaali meel kastoo markay colaad ee dhacdo habeenka soomaaliyeed waa waa dadka keliya oo maarata u nugul caruurta iyo haweenka colaadi markay dhacdo meel kasta ayba joogaan aad bay ugu nugul yihiin waana dadka keliya oo dhibaatada ay saameysay aadna usoo gaarto marka tacdiyada oo jinsiga aad bay waxay maxaa dhahdaa u dhib badan tahay wayna soo kordhaysaa maadaama hadda meelo badan oo la xoreynayo ay jiraan way isdaba joogaan maxaa la yidhaahdaa balse runtii waa wax jiro oo waxa waaye oo aan maaragta welina aan loo helin wax oo jawaab ahaan loo helin balse waa waxa jira markay waana wax iska caadi ahaba sideedaba markay colaad ay dhacdo inay haweenka iyo caruurtaba ay u nugul yihiin waa tahay marka tacadiye noocma ah ayaa caruurta amiin waxaan ka wadaa dumarka soomaaliyeed ay wajahaan dumarka soomaaliyeed sideedaba waxa waaye maxaa yidhaahdaa waa lafdhabarti oo lafdhabarka oo oo familiga waaye waxayna mar kastana ay ku dadaalaan waxayna mar kasta ay ku dadaalaan inay samata bixiyaan maaragta gurigooda iyo faamilkooda iyo caruurtooda inay samata bixiyaan wax kastana ay dhibaato kastana u dhabar adeegaan maadaama u dhabar adeegayaan ayagaa waxay yihiin marka dadka ugu horeeyo ee dhibaatada ay gaaraysa ay yihiin marka ayagoo isla badbaadiya caruurtaada iyo gurigaada iyo badbaadiya marka dhibaato dhibaato dhibaato nooc ma ah ayaan ka wadaa tacadiyadaasi maxay yihiin tacdiyadu waxa tacdiyadu wax badan ayaa iskugu jira waxaa iskugu jira tacdiyo maxaa la yidhahdaa maaragta aan wax kas haddii lagaa maxaa dhahdaa lagaa lagaa lagaa lagaa celiyo oo kale lagaa aad heleynin sida maaragta raashinka oo kale haddii lagaa cesho waa tacadi caafimaad haddii loo aad heleynin waa tacadi kale haddii aadan maaragtan aadan jaanis aad u lahayn adiga meeshii aad aadi laheyd ama markaa rabtid aad maaragta aad aad kasoo qabsan laheyd ama ku badbaadi laheyd faamilkaaga oo lagaa celiyana waa tacadi kale marka tacadiyadu way iska badan yihiin noocyo badanay leeyihiin waa tahay ma jiraan tacadiyo hadday noqoto kufsi jirdil iyo wixii la midi markaas
runtii colaadaha markay dhacaan way jirayaan jirdilaa jiraayo waxaa kufsi wuu jirayaa waxaa jiraayo maxaa yidhaahdaa jirdil keliya ma ahina xataa caruurta naftarkeeda dhibaato in la gaarsiiyaa dhici karto sideedaba markay colaada ay dhacdo haddana waxaa ay ku kala aarsadaan ama ay ku dagaalamaan waa waa waa haweenka iyo maxaa waaye caruurta ileen ayaga waxay yihiin dadka aad ugu nugul ama dadka la leeyahay maaragtano waa waan kaa guuleysana marka la yiraahdo hataa inay maaragta caruurta ilmihii dhiba ay dhibaateeyaan marka kufsigaasna wuu jiraa wuu isdaba joogaa dhibaatooyinkan kale jirdilka way jirtaa waxaa jiraan maxaa la yiraahdaa waxyaabo kale oo maaragta oo qofka biniaadanka raalli ee ka ahayn oo haddana lagu xadgudbaayo ayaa jira waa tahay waa tahay waan fahmay caaisha caaisha mararka qaarkood waxaa dhacaa in haddii gabadh tacadi loo geysto in qoyska gaar ahaana raggu ay arrinkaas sulux ku dhammeeyaan oo inta badan ay dhacdo ama ay dhici kartaba inaan cadaaladda la tegin arrinkani saameyn ma ku leeyahay in tacadigaas haweenka loo geysanaya uu sii jiro horta dhibaato kasta horta waxay ku xiran tahay baay-ada qofka ay ku nooshahay environmentka qofka uu ku noolyahay ayay ku xiran tahay ayadana taasna waxaa sal u ah ama ama oo laga duulaya dhaqanka wuxuu yahay dhaqankana waa soomaalideen haddaanu naha aad baan uga adagnaha anaga dhaqankeenii oo ma rabno anaga maaragtan gabadheena wax dhigxumo inay u yeerto gabadheena maaragta in maaragta la yiraahdo qof xun waaye ama dhibaatadaasaa ku dhacda xataa afka laga sheegayo ayay dhibsanayaan markay gabadh dhibaatada ay gaarto marka si al siday ku xalin karaan hadday tahay inay wada fariistaan iyo saas ay ku xaliyaan hadday tahay in gabadhii ninkii xooga lagu daraayo lagu qabsada lagu daraayo waxa waa hadba hadu beeyada gabadha ee ku nooshahay ayay ku xiran tahay dhaqankeeda iyo wixeeda waa hagaag haddii iminka kelmadda aad ka dhawaajisay haddii gabadha ninta caddi u geystay oo kobsi oo kale u geystay lagu daro oo uu sidaa ku guursado arrinkaas masleedahay wuu dhiirigelin karaa in rag kale ay saas ku kacaan
dabcan way dhiirigelin karaysaa oo waxay noqonaysaa jid furmayay noqonaya waa sida xarg xargaha markay furmaan oo kale waa waa wax waxay noqonaysaa oo maaragta caadi ay noqonaysaa anakaba gabadheena saas baan yeelanaya reer hebel gabadhooda saas aan maaragta aan aan ku gudano ama aan maaragta aan samayno marka wixii taxana ayay noqonayaan ma noqonayaan maya gabadhii maaragta lama fiirinayo moralkeeda lama fiirinayo lama fiirinayo maxaa yidhahdaan waxay rabto lama fiirinayo maaragta hamiga ee leeda iyo wix ee leeda lama fiirinayo waxa waaye mar kale noqdo hadba meesha ay ku nooshahay beeyad ay ku nooshahay dhaqankeeda waayo laakiin gabar ahaan haddii la yidhaahdo ninkii ku kufsaday ayaa lagugu darayaa ma malaynaya inay jirto gabar maaragta farxad ku qaadayso ama ku faraxsanaanayso ninkay kufsaday in haddana maaragta u noqoto xaas iyo guri u dhaqdo marka dhibaatadaas way badan taha runtii waa tahay dhinaca dowladda haddii aynu eegno ka dumar ahaan adigu sidee u aragtaa in mas-uuliyadda dowladdu inay intee leeg tahay inay arrinkan xoog uga shaqayso
dowladda maasha allah waxa waaye maxaa la yidhahdaa muxuu ahaay wax badan way ka qabataa hadda colaadaha jiraan oo kale meelaha gobolada ee maaragta dagaalada ka socdo dagaaladaas ka socdo dad badan waxaa jirta caruur badan iyo habeen badan ayaa jiraan laakiin dowladda runtii markay maxaa yidhahdaa gacanta ay ku dhigto ama ay qabtaan amaba ay maaragta aad bay maxaa yidhahdaa waxay sameeyaan fadcelin aad u wanaagsan ay sameeyaan oo way soo dhaweynayaan daktaraa la geynaa gabadhii ama maxaa yidhahdaa muxuu ahaa maaragta wixala wixii loo qaban karo runtii dowladda meel kasta ay joogto wax fiican ayay maxaa rahdaa muxuu rahdaa ay ka qabataa dhinaca haweenka ah wixii kale oo laakiin waxaa jiraan qarsoodi oo reeraha ay qarsanayaan iyo laakiin wax banaanka dee soo baxaan oo faamilka laga ogaado waxaan dhibaatada inay jirto waa waa hubaal inay dowladda wax fiican ay ka qabanayso waa hagaag ka caasha ahaan maadaama in muddo aan aad la shaqaynaysay ururkan ka shaqeeya la shaqeeya haweenka soomaalida ee magaalada muqdisho gobolladana aad xafiise ku leedihiin maxaad odran lahayd qaabka ugu wanaagsan ee tacadiyada loo joojin karaa waa sidee
runtii horta ururkeena ururka haweenka qaranka aad buu ugu shaqeeyaa maxaa yidhahdaa dhibaatooyinkan oo jinsiga waxaan ka wadaa waxaan ka wadaa bulshada guud ahaan maxay qaban kartaa ayaad is leedahay bulshada guud ahaan waxa laga qaban karo waxay tahay in maaragta maxaa horta wacyigelin badan ayay u baahan tahay maanta waxaan ognahay wacyigelintaasna in lagu bixin karo baadiyaha qofka jooga maanta geeleyda ah wuxuu haystaa telefoon oo haystaa oo lacag oo ugu jirtaa wax ku kala gataa marka telefoonka uu dhegeystaa waxaan dhihi lahaa raadiyaha wacyigelin badan in laga sameeyo haddee tahay mid dowladeed haddee tahay ururada haweenka maaragta maxaa yidhahdaa u taagan oo la shaqeeyaan in wacyigelintaas lagu badiyo in loo sameeyo oo maaragta maxaa sida nine one one meel lambar laga soo wixi karo oo qofka uu dhihi karo war dhibkaasa ay haysto uu soo wactami karo marka in loo sameeyo maaragta maxaa yidhahdaa ayagana markaas ay haystaan referal pathway jid la maro oo loo maro qofkan lagu maareyn karo qofka marka kusoo waco waa inaad adiga diyaar u diyaar garoodaa haddii adiga aad raadi lahayd iyo haddii adiga u tilmaami lahayd oo aad oo qofka ku imaan lahaa markaasna aad maxaa yidhahdaa aad u samaysid u samaysid maxaa yidhahdaa pathway sida maarag sidaa wax ugu qaban lahayd family miyaa gabadhan gabar cusub miyaa wiilkan wiil maxaa yidhahdaa dhibaatadan soo gaartay waxyaabahaasoo dhan inay sameeyaan oo maaragta loo sameeyo batri waxaan dhihi lahaa taas haddii la sameeyo waxyaabo badan way yaraanayaan aad iyo aad ayadu mahadsan tahay caaisha aad baan kaaga mahad celinaya intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii martida microfoonka caasho axmed baaraxood oo la shaqaysa haweenka qaranka soomaaliyeed saldhigooduna yahay magaalada muqdisho ayaana marti inoogu ahayd darya inta aynu mar kala kulmayno haddii ilahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabad gelyo